magaalada boosaaso ayaa lagu qabtay kulankan oo baaq nabadeed loogu dirayay beelo walaalo ah oo ku dagaalamaya deegaanka qorlugud oo u dhexeeya magaalooyinka burco iyo laascaanood kulankan ayaa waxaa ka qayb galay culimada magaalada boosaaso odayaal iyo waxgarad qaar ka mid ah culimada ka qayb gasha kulanka ayaa si wadajira ugu baaqay beelaha dagaalamaya in ay ka wada shaqeeyaan nabadda
marka walaalaha waxaan usoo jeedinaynaa culummada soomaaliyeed meelay joogaanba ciisamada soomaaliyeed meelay joogaanba dagaalka hala joojiyo hala joojiyo wax faa'iiday leedahay meelay webi laguma dagaalamayo batrool laguma dagaalamayo dahab iyo fidda laguma dagaalamayo oo laleeyahay reer hebel baa haystay aan ka kicinno waxaa lagu dagaalamaya waa ceel meel laga qoday iyo qoro kale oo maaragtay maxaan ku dhahday soo siqday oo qoro ku saqday dagaalka hala joojiyo dagaalkaasi waa xaaraam nina ajri ka heli maayo beelaha ku dagaalamaya deegaamada qoriluwad iyo buuhooda u dhexeeya waxaan leenahay ilaahay ha laga baqo dagaalkana ha la joojiyo dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho soomaalidu waxay yidhaahdaan nabad baa naas la nuuga leh nabad baa ina deeqda dhammaanteen labada dhinacba nabad baa ku filan nabad ha lagu soo dabaala deegaamada iyo dadka dadku waa dad ehela waa qaraabo dhinac walba ah dhinac walba inta ku dhimanaysa dhinaca kalena waa ka dhimatay gabdhuhu dhinac walba waa ka ooyayaan labada dhinacba waa u ooyayaan dadkaa ehelkaa oo weligood halkaa wada deganaa weligoodna deriska ahaa saasay deris u ahaanayaan weligood ilaahay baa idin dejiyey deris idinka dhigay deegaankaa idin siiyey ma kala guuraysaan mana kala adkaanaysaan
wax horumar ah iyo wax wanaaga oo lagu gaaraya ma leh dagaalkaas dadka hurinaya noocay doonaanba ha noqdeene ilaahay ha ka baqeen ha la joojiya dagaalkaas wuu dheeraaday dad buu baabi'iyey deegaamuu baabi'iyey duuniyuu baabi'iyey dad eheluu kala irdheeyey dagaalkaa ha la joojiyo dagaalkan u dhexeeya labadan beelood ayaa dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana socda dadaalo lagu joojinayo si bulshada deegaanadaasi ay ugu noolaadaan nabad